asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed aadan waan ku salaamayaa walaale adiga iyo dhegeystayaasha iyo walaalaha kale ee idaacaddaba booqashada ninkan madaxweynaha odaygan cutushkaah ee madaxweynaha mareykanka ka ihi hadda uu ku tegayey ama uu ku joogay baryihii lasoo dhaafay khaliijka gaar ahaan sacuudiga waxaa lagu soo koobi karaa inay afar sababood ama afar ujeedooyin ay ka dambeysay ama afar hadaf xaqiijintooda uu u tegay meeshaas ama socdaalkaas uu u galay hadafka ugu weyn iyo ujeedada ugu weyn laga lahaa waxay ahayd in lasoo gunaanado oo lasoo afjaro oo saxiixii ugu dambeeyey la saxiixo si maraykanku korjoogto ka yahay wixii ay ku magacaabayeen safqatul qarniga iyo heshiisyadii caadiyeynta xiriirka ka dhexeeya maamulka sahyuuniyadda iyo dawaaqiidda carabta maaragtay heshiiska ka dhexeeyey oo wax caadiyeynta ay ugu yeereen in heshiiskaas lagu soo afjaro qaabkii maraykanku ka rabay iyo maaragtay waxyaabihii uu ka soo shaqaynayay muddada dheer meeshii ugu dambeysay in lasoo gaaray nimankii wadamadan carabta maaragtay maamulada ka jira dabadhilifka madaxda ka ahaanaa dhammaantood ay wada qaadeen ama mareen dariiqii iyo meeshii uu maraykanku ka rabay sidaa darteed uu ku dul joogteeyo oo uu wax ka ogaado oo asagu maaragtay uu gabagabadeeda maaragtay meel ku ogaado arrintaas muddada dheer uu ka soo shaqaynayo dadaalka badan uu ku bixinayo muhiimadda u lahayd oo ahayd in maamulkaas yuhuuddaahu uu ka helo gaaranti iyo ballanqaadyo dhanka amniga ah iyo dhanka dhaqaalaha ah uu ka helo maamuladaas inay maaragtay wax kasto iyo maaragtay meel kastoo ka xirnayd ay u furi doonaan marka ujeedka koowaad wuxuu ahaa gabagabaynta heshiisyadaas iyo arrimaha la xiriira muxuu yahay qodobka labaad ee ka mida ujeedooyinka ay xambaarsaneed booqashada bayden arrinta labaad oo aadka muhiimka ugu ahayd maraykanka iyo ujeedada labaadu meesha u tegayna waxay ahayd wuxuu gudaha wadankiisa cadaadis kala kulmayaa beryahan shidaalkii oo aada ugu qaaliyoobay sidaa darteed wuxuu ku qasbanaaday in uu u tago nimanka dawaaqiidah oo meeshaan haysta sidaa darteedna uu kala hadlo ama kasoo dhaadhacsado ama uu kasoo saxiixdo in ay wax ka bedelaan qaabkii ama wax soo saarka ama iibgeynta shidaalka ay bilihii u dambeysay iyo sanadidii u dambeysay ay ku dhaqmeeyeen oo sida uu rabo shidaalkan hadda ay soo saaraan ka badan ay u soo saaraan qiimahana midka uu asagu raba ay ku soo saaraan si sicir bararka dhankaa shidaalka ah ee wadankiisa ka taagan baryahan dambe caqabadaha siyaasiga ah ee badanna uu maamulkani ku wajahayay maaragtay uu ama meesha uga baxo ama ugu yaraan culayska uga imaanaya uu uga kala fududaado maxaa kaloo ka mida ujeedooyinka la isdhihi karo way xambaarsaneed booqashadiisa qodobka saddexaad wuxuu yahay in uu suuq geeyo oo uu ka soo dhaadhiciyo oo ka soo saxiixdo qaab la mid ah qaabkii maaragtay heshiisyada hub kala iibsiga wixii ay ugu yeeri jireen in uu uga soo saxiixdo heshiis lagu sheegay kala iibsiga iyo maaragtay ku macaamilidda ama macaamil dhanka tiknolojiyadda ah waxyaabo uu ka tilmaamay markii uu ka hadlayay sacuudiga uu ka tilmaamay inay ka mid tahay waxyaabaha khadka internetka five g ga aaladda lagu magacaabo teknolojiyad dhanka la xiriirta in maaragtay heshiisyo ay ka wada gaareen buu sheegay biden uu sheegay marka in heshiisyo noocaasa oo balaayiin dollar ku kacaya oo faa'iidada ugu badani ay ku jirto dhaqaale ahaan maraykanka ay ugu jirto oo teknolojiyadiisii iyo kambaniyadii soo saarayay waxyaabahaas maaragtay suuq ugeyn u ah heshiisyo noocaasa inuu maaragtay uu ka helo oo ka xaqiijiyo waxay iyaduna ahayd qodobka saddexaad maaragtay socdaalkaas uu uga gol lahaa ama uu isku dayayey inuu ku xaqiijiyo maxay tahay ujeedada afraad ee uu baydhan ka lahaa booqashadiisa qodobka afraad ee ugu dambeeya ee asaguna aadka muhiimka u ah waxay tahay sidaan la soconaba waxaa beryahan sii xoogeysanayay loolanka u dhexeeya reer galbeedka iyo reer bariga gaalada maaragtay adduunka ku amarka taagleynaysay qarnigii u dambeeyey oo dhanna ruushka iyo jaynuhu ay xulafo ka yihiin ama u muuqdaan dhanna reer galbeedku ay xulafo ka yihiin sidaa darteed wuxuu sida hadalladiisii ka muuqatay ama ku caddaydba uu maaragtay ujeedooyinkiisa ugu waaweyn ee uu meesha u tegay ka mid ahayd in uu maaragtay ka hor tago oo maaragtay ballanqaadyo ama ha ahaadeen ama heshiisyo iyo waxyaabo dhanka la xiriiro oo uu gelaya ha ahaadeen uu ka hor tago ama kadhaadhicin kale oo qaab kale uu u marayo oo uu madaxdan maaragtay uga dhaadhacsanaya ha ahaateen inuu meesha ka saaro oo ka hor tago galaangal ay dareemayaan waayadan dambe in reer barigu ay ku leeyihiin khaasatan ruushku uu ku leeyahay iyo jaynuhu mandiqadan bariga dhexe ay ku magacaabeen sidaa darteed afartaas ujeedo oo afartuba ah afar ujeedo oo maraykanka danihiisii ama national interestigoodii waxay ku magacaabi jireen qodobo u muhiima ah ayaa ah sababta socdaalkaas xaqiiqatanna sida saxaafaddu ay uga hadlaysay badankeedu waa socdaal iyo heshiisyo iyo maaragtay barnaamij natiijada ka soo baxaysa markasta ay tahay arrin iyo qodobo u adeegaya oo dan u ah reer galbeedka suguud iyo khaasatan maraykanka qolyahan meesha jooga ama g c c ga waxay ku magacaabaan ha ahaato ama sacuudiga keligiis ha ahaate eh ayagu waa maaragtay aalad iyo maaragtay koox la isticmaalahayo iyo nidaamyo dabadhilif ah oo sidooduba meesha u joogay markoodii horeba inay hirgeliyaan danaha iyo istaraatiijiyadda maraykanka iyo reer galbeedku ay ka leeyihiin ama ay ka degsadaan gobolkan booqashada baydhan maxay uga dhigan tahay xukuumadda shiicada ah ee iiraan culaysya intee la eg ayayna kala kulmi kartaa heshiisyadii dhacay sida muuqata markii wax lagu qiimeeyo iyo hadallada tiviyada la isku madiyo iyo sida saxaafadda caalamku ay uga hadasho calaaqaadka ka dhexeeya maraykanka iyo reer galbeed oo dhinac ah iyo iiraan iyo waddamadan maaragtay khaliijka ay ku magacaabaan waxaa kuu soo baxaysa inay iiraan hadda xilligan ay tahay waddan la go'doomiyey oo sidaan la soconno booqashadan ninkan uu wadamadan ku tegay waxay ka bilaabatay kiyaankan sayunigahay ka bilaabatay iyo maaragta maamulkan yuhuudigahay ka bilaabatay sidaa darteed waxaa muuqata oo meeshaas ka muuqata rabitaankii maamulkaas oo asagu cadaawad u muujiya iiraan inay meesha ka shaqaysay oo maamuladii dabadhilifka ee carabta ee wadamadan ka jiray inay maaragtay asagu hoosta gashaday oo aragtidiisii iyo mawaaqiftiisii iyo istaraatiijiyadiisii ay ku shaqaynayaan sidaa darteed waxaa dhanka markii laga eego la dhihi karaa waxa ay ku leedahay maaragtay saameyn taban bay ku leedahay oo waa arrin maaragtay xulafo dhan dhaqaale iyo dhan siyaasadeed iyo dhan askariya xataa leh oo kullid oo ay meesha ka abuurantay iiraan laakiin waxaan aaminsanahay xaqiiqadu inaysan maaragtay sidaa ahayn oo waxyaabaha saxaafadda reer galbeedku ka waranto iyo khilaafaadka muuqda iyo dagaalada had iyo jeeraal ay muujistaan inuu uu yahay dagaal iyo khilaaf secondary ah ee uusan ahayn khilaaf maaragtay primary ah oo aragti iyo ideolojiyad iyo fikir iyo maaragtay diin ku salaysan maamulkan shiicadu inuu maaragtay cidda ugu dhow adduunka ee ugu dhow yahay ay tahay maamulka yuhuudda waa anigu sidaan aaminsanahay oo aragtidayda ah laakiin khidadahooda iyo istaraatiijiyadooda iyo maaragtay siyaasaadkooda iyo diblomasigooda ay keenayso oo ay ku qasbayso inay cadaawad bannaanka ah hadiya jeeraale ay muujistaan taa markii laga soo kaco waxaan aaminsanahay kuwa carabta iyo kuwa maaragtay maamulka dowladda iiraan haystaaba markasta inay yihiin andimo iyo kooxo u wada adeegaya danihii iyo siyaasaadkii reer galbeedka u wada adeegaya inkastoo mararka qaarkood la dhihi karo kooxdan iyo dowladdan iyo nidaamkan wuxuu ka daba dhilifsan yahay ama ka liitaa kan iiraan ka jira oo asagu mararka qaarkood u muuqda waxyaabo kooban inuu awood u leeyahay inuu diido oo mayo dhaho halka kuwan kale aysan ayagu qodob iyo laba ka mid a waxa loo soo bandhigo aysan diidi karin oo awooddaas iyo kuraajadaas aysan lahayn marka markii wax lagu qiibeeyo sawirka guud iyo waxyaabaha nala tusaya iyo inta noo muuqata ee kore waxay u muuqataa xulafaysi ka dhan ah iiraan inuu meeshaas ka soo baxay oo uu ka dhashay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo caskari ahaan xataa inta hadda ay ka waramayaan laakiin xaqiiqadu marar badan intaasuba waa maaragtay khilaafka muujisanaysaaba waa koox hal milo wada haysata oo ugu dambaynta maaragtay iskudan iyo rabitaan iyo aragtiya ideolojiyad ah ugu dambeyn maxamuud ugaas maxaa xilligan kusoo beegay booqashada baydhan
sidan wada ognahayba maamulkan iyo madaxweynahani wuxuu waajahayaa caqabado gudaha ka haysta iyo kuwo ka haysta dibadda labadaba sidaa darteed mandiqadan bariga dhex lagu magacaabay waxay ka mid tahay meelaha saamaynta ugu badan inta ugu badan ay ka raadiyaan meelaha ay u arkaan inay siyaasadooda arrimaha dibadda meelaha ugu muhiimsan ay tahay waxay u arkaan meelaha loolanka ugu xoogan ee adduunku uu ka socdo sidaa darteed waxay haystaan fahanka ah ciddii iyo xulafadii ku awood badata dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo xiriirka diblomaasigu meeshan ku awood badata ama ku gacan sarraysaa inay tahay cidda runtii siyaasadda iyo fagaarayaasha kale ee caalamka awoodda ugu badan ee ku yeelanaysa ama awooddii haysatay iyo haymanadii reer galbeedka meesha ka saaraysa oo caqabad ku noqonaysa sidaa darteed caqabadaha khaarijiga ah ee siyaasadda arrimaha dibadda ah ee diblomaasiga ah ee uu wajahayay ee la xiriira ruushka iyo jinaha sidaan soo tilmaanay ayay maaragtay muhiim u tahay mandiqadan sidaa darteed booqashadeeda iyo tegitaankeeda iyo inuu isugu yeero madaxdii jawaasiista ahayd oo maaragtay dabadhilifka ahayd oo wadamadan haysatay oo uu go'aamo hordhigo oo waxa uusan ka ogolayn ama uusan ugu dulqaadan karin iyo tillaabooyinka khadka cagaaran asaga u ah uu u sheego oo uu maaragtay wax ku soo ogaado wax ka soo dhaadhacsado la ballamo oo uu hanjabaadiisa iyo doonistiisa iyo maaragtay khadadkiisaba uu sidaa ugu jeexo ugu gudbiyo waa arrin arrimihiisa maaragtay dibadda muhiim u ah qaybta kale ee arrimaha gudaha caqabadaha ka haystay laftigeeda xal u tahay oo dhaqaale ahaan khaasatan dhanka shidaalka maaragtay wuxuu u baahan yahay inuu waxyaabo badan ayaga ka ansaxsado si maaragtay duruufihii waddankiisa iyo noloshii waddankiisa iyo khaasatan saraakici ku imaanayay qiimihii shidaalku ay wax isaga bedelaan marka caqabadahaas ka haysta ama maamulkiisa waajahaya gudihii waddankiisa gaar ahaan dhanka dhaqaalaha iyo caqabadaha kale ee khaarijiga ah ee siyaasadda iyo loolanka caalamiga ah ee kala dhexeeya xulufada reer galbeed reer bariga ayaa keenaya ama sabab u ah booqashadaas xilligan ama ku soo beegaya